agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa ee soomaaliya iyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka weliba wasakiirey tababar kun farsamo uuse dareeri muddo cisbow ee ka saabsanayay in lisla fahma ujeedada mashruuc adkeysiga hunguriga iyo nafaqada soomaaliya welibana ku faa-iideysaday shaqaalo farsamee fuliyo mashruuc oo kushal dareeri wasaarado xanaanada xoolo dowlada federaalk iyo ha maamul goboleedyada ankuhoreentii weliba gebagabada tababarkun ku hadalay anqaabilsanaga mashruuca beero iyo xoolo bengiga horumarinta africa doctor maxamuud xuseen cige waxaan aada ugu faraxsanahay in hawshii noo soo socotay shantii maalmood oo ahayd daahfurkii farsamada ahaa ee mashruucan brefoneska inaanu ku guuleysanay daahfurkan farsamaduna wuxuu daarnaaba saddex arrimood mid in tiamka implementationka wada ama mashruucan fulinaya ee safe the children iyo wasaaradaha iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooga line ministerka nala jooga in training lagu sii la siiyo oo laga siiyo banka mashaariicdiisa sharciyadiisa qaabka wax loo fuliyo financial managementka markay timaado markay timaado procurementka markay timaado disbursementka saddexda kii ugu waaweynaa kuwaasay ahaayeen trainingkii aan ugu talagalnay iyo trainingkii wixii kale cross cutting ah oo markaa environmentkii iyo resilienska ahaa alxamdulilah trainingkii sidaan filaynay iyo si ka sareysa ayuu u dhacay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa soomaaliya maxamed cumar nuur oo si rasmiyan hili tababarka yaa xusay iniyo rajayahan in sanadka muuse bilowda fuliyowga mashruuc oo muhiiman ee sugnaanta hunguriga iyo nafaqada hadda mashruucan wuxuu diyaar u yahay inuu sida ugu dhaqsaha badan u bilowdo fulintiisa runtii cid walbana oo ka kooban afartaas qeybood dhinac waa ka go-an tahay inay fuliyaan mashruucan insha allahu isla sanadkan waxaan rajayneynaa inuu bilowdo fulinta wax la taaban karana ay kasoo baxaan mashruucani ma aha tababaro yaryar iyo waxyaabo yaryar la qabto iyo safaro la aado ma ahan waa dhismooyin infrastructure infrastructurekaasoo kaabaya sugnaanta cuntada iyo nafaqada dalka waadna ogtihiin adduunka maanta dhibka ka taagan sugnaanta cuntada gaar ahaan soomaaliya dhibka ka haysta cuntada marka mashruucani wuxuu caawinayaa infrastructureka dhismooyin wadooyin qalab waaweyn oo wax ku ool u ah sugnaanta cuntada iyo nafaqada dalka waxaan salaan idinka wadaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa wasiirkana waxaa ka go-an siduu ciga sheegay in sida ugu dhaqsaa badan ugu suurtagalnimo badan in lagu fuliyo mashruucan waana anagana technical ahaan koox farsamo ahaanna waa naga go-an tahay mashruuc adkeysiga hunguriga iyo nafaqada geeska afrika qeybti soomaaliya iyo weliba kakahayte beese dhan labaatan milyan oo doolara